wadankiisa u shaqeeyjicibiyahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka qodobada aanu barnaamijka idinku hayno waxaa ka mid a shir looga hadlayo nabadda iyo dib u heshiisiinta gobolka gedo oo lagu qabtay degmada doolow ee gobolkaasi warmurtiyeedkii shirkaasi laga soo saaray iyo muhiimadda uu lahaa dadka gobolka gedo ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya hay-adda tiis balaas oo dibudhis ku wada garoommada lagu ciyaaro kubadda gacanta ee loo yaqaano basketboolka ee qaar ka mida degmooyinka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaad maqli doontaan iyo ciyaaraha sanadlaha ah ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo noqday fursad muhiim ah oo bulshadu ay isku dhexgalaan waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macali maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wadajir waa hagaag magaalada doolow ee gobolka gedo waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlaya nabadda iyo dib u heshisiinta dadka gobolka gedo si loo dardargeliyo howlaha dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka jubbaland shirkaasi waxa uu socday muddo shan maalmood ah waxaana ka qayb galay dhammaan qaybaha bulshada ee gobolka gado oo ay ku jiraan waxgaradka haweenka dhallinyarada iyo culimada waxaa gebagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed lagu qeexay waxyaabihii ay isku raaceen ka qaybgalayaasha haddaba shirkaasi iyo warmurtiyeedka laga soo saaray iyo ahmiyaduu lahaa waxaa warbixintan soo socota ku eegaya maxamed nuur macalin maxamed shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo uu horkacayay wasiir ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen shirka oo uu furay wasiirka madaxtooyada jubbaland mudane axmed cabdiraxmaan xasan oo uu ku gubaabiyey ka qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan fikirkooda ku aadan duruusta iyo doodihii muddadii uu shirkaasi socday laga soo jeediyey kuwa oo ku aadanaa xalinta khilaafaadka iyo dib heshiisiinta shirka oo ay ka qayb galeen guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado sheekh maxamed xuseen alqaadi guddoomiyeyaasha iyo ergooyin ka kala socday degmooyinka baardheere luuq doolow beled xaawo iyo ceelwaq ka qaybgalayaasha shirka madasha wadatashiga gorfeynta khilaafaadka nabadda iyo dib heshiisiinta ayaa ka dooday qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen waayaha nabadda iyo khilaafaadka ka jira dalka xalinta khilaafaadka iyo dib heshiisiinta dhaqanka soomaalida xalinta khilaafaadka iyo dib heshiisiinta diinta islaamka qorshaha dhisidda golayaasha deegaanka ee heer degmo xalinta khilaafaadka iyo dib heshiisiinta kaalinta haweenka ka qaybgalayaasha ayaa kulamo gaargaar ah yeelanayay oo ay ku lafagurayeen qaababka xog uruurinta khilaafaadyada heer degmo tiirarka iyo kaabayaasha nabadda iyagoo sidoo kale ka dooday xalalka khilaafaadyada cayiman iyo kala horraysiintooda oo ay ergooyinka degmooyinka ka kala yimid ay natiijada gorfeyntooda ku soo bandhigeen muddadii uu shirka doolow u socday dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa ay ka qaybgalayaashu isla garteen qodobada soo socda in laysku raaco qorshaha nabadda gobolka gado oo lagu saleynayo natiijada shirka in laysku raaco khilaafaadyada ugu mudan in wax laga qabto sida ugu dhaqsiyaha badan in la dardargeliyo dhisidda golayaasha dowladaha hoose ee degmooyinka gobolka gado in laga wada shaqeeyo sidii laysugu furi lahaa isu socodka degmooyinka gobolka in la xoojiyo isdhexgalka wada noolaanshiyaha iyo kalsoonida shacabka dhexdiisa a iyo kan dowladda iyo dadweynaha intaba in dib loo soo nooleeyo xeerarkii dhaqanka ee bulshada u dhexeeyey in la dhiso nidaamka garsoorka iyo cadaaladda ee degmooyinka iyo gobolka gado in la abuuro mashruucyo lagu dhiirigelinayo isdhexgalka bulshada gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada degmooyinka gobolka in kor loo qaado ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda in la tayeeyo hay-adaha amniga nabadgelyada gobolka sida booliska iyo asluubta in la sii wado wadatashyada iyo kulamada la xiriira xalinta khilaafaadyada iyo horumarinta degmooyinka gobolka in meel looga soo wada jeesto si wadajir ahna loola dagaalamo kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab iyo in dabagal lagu sameeyo hirgelinta go'aanada shirka ka soo baxay kaasi waxa uu ahaa waryahayaga maxamed nuur macalin maxamed oo inoo soo jeedinaya warbixin la xiriirta warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkii lagu qabtay magaalada doolow ee gobolka gado kaasoo looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo nabadda gobolkaasi iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo gacan ka helaya hay-adda tis balas ayaa dibulis waxa uu ku bilaabay garoomada lagu ciyaaro kubadda gacanta gaar ahaan basketboolka iyo weliba ciyaaraha kale ee fudud ee la midka ah xasan aadan yebrowish gudoomiyaha isboortiga ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sharxayaa garoomada loogu talagalay dibudhiska maamulka gobolka banaadir uu ku sameynayo si loo dardargeliyo ciyaaraha fudud
farxad weyn ayaa noo tahay dhagaxdhigan maanta oo qorshaheedu tahay in la dhiso garoonkan kubadda koleyga ee warta nabadda amba wardhigley siday guddoomiyseen jeceshaha in lagu magacaabo wardhigley qorshahan waa qorsho muddo dheer soo socday dabcan haddii la rabo isboortiga gobolka in la hormariyo waxaa loo baahan yahay marka hore waa in la helaa garoomo marka diiradda maamul gobolka banaadir wuxuu saaray in la helo garoomo tayo leh oo dhallinyarada ay wax ku bartaan haddii garoomo la helinna minaha wax la bilaabi karo ma jirto marka waxa ugu hore waa in garoomo la helaa kadib agab la helaa kadib dhallinyaradii la helaa marka dhallinyarada way noo joogaan agabna waa wax dhibaataha ma laha marka waxa ugu muhiimsan oo number kow in la helo ee tahay waa garoomadii insha allah wayn noo bilowdeen gobolka banaadirna keliya ma ahan warta nabadda garoonka inoo dhisi doono insha allah waxaa jiri doono degmooyin kale oo hadda qorshaha ku jiro in mar dhow la furi doono ayagana ama la dhagax dhigi doono waxaana la dhisi doonaa insha allah ilaa saddex degmo oo garoomada basketbolka loo dhigi doonaa iyo garoonka kubadda cagta ee qoondooro haddii la yidhaahdo sababta saddex garoon looga dhigay kubadda koleygana waa sida aan la socono kubadda cagta xoogaa waa ka horumarsan nahay spacekii meelaha lagu ciyaarna aad u badan yihiin laakiin waxa xoogaa ayaamahan la waayey oo horumarkeeda dib u dhac ku yimid oo kubadda koleyga sidaas darteed ayaan rabnaa marka in kubadda koleyga aan u dhiirigelino aada ugu mahadcelinayaa guud ahaan degmada warka nabadda iyo maamulkeedaba oo mar walba iska xil saaro arrimaha isboortiga waa degmo ku caanbaxday xaqiiqdii inay dhiirigeliso isboortiga
gudoomiyaha degmada warta nabadda seenab xabse ayaa waxa ay uga warantay soo saaraha barnaamijka wadajir maxmed nuur macali maxamed ahmiyadda degmadeedu uu leeyahay dhismaha garoonka lagu ciyaaro basketboolka bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsantihiin sidii sharaf kale nogala soo qayb gasheen waqtigiina nagu soo horteen una jeceshihiin horumarka guud ahaan dalka soomaaliya markaan usoo laabto maantay dhagaxdhigeenan garoonka degmada warta nabadda ee kubadda koley runaantii annaga markiina lasoo magacaabay uma aana imaanin garoomo kubad koleyga oo u diyaarsan sidii loogu talagalay in loo helo ama adeegyadoodii loogu fuliyo aniga kula hadlaa waxaa ka tirsanaha bahweynta kubadda koleyga ma aana arkin garoon aan jaanis aan ku helno muddadii ugu dambeysay ee dalka maadaama arkaysid kubadda cagta oo meel kasta ragga ay ku wada ciyaarayaan gabdhihii jaanis uma aysan helin hadda waxaa ka faa'iidaysan doonan waxay u badan tahay haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada warta nabadda qeybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen tiimka kubadda koleyga ee anigaba aan ka mid ahaa duwilaha idmo
garoonka ilaa imisa ciyaartooy ayuu dhiirigelin karaa daawadayaasha ka qaybgali kara garoonkan inay soo fariistaan ilaa imisa ku qiyaasaysaa qiyaas ahaan halkii mar waxaa soo fariisanays waxaa soo fariisan kartaa laba kun oo qofood horeyna waa ugu tijaabinay ciyaaro kala duwan oo lagu qabannay laba kun garoonku wuxuu noqonayaa inaaf haddii hadda xoogaha la sii casriyeeyana insha allah waxaa rajeynayna inay kasii bataan inkas inka badan aan helno waxaa kasii faa'iidaysan doonana intooda waxaa rajeyn doonaa laba kun oo haweena oo kubaddii koleyga daawasho ugu imaaday inaan aragno ragga markii laga soo laabto iyadoo raggiina qayb ay ka yihiin laakiin haddana haweenkii meel ay ku dhiiradaan oo u asturan una seef ahaanna u eh aan heli doona insha allah cayaarteen inaan ku wadan doono
waxay u baahan tahay hawsha mashruuca farsamo iyo dhaqaale mar haddii la dhisayo garoon sidaa u weyn degmadu kaalintay ku leedahay iyo cid kaloo saaxiibaa miyay jirta ee gacan ka geysatay run ahaantii sidaad horey idinkugu sheegnaba projectigan waxaa guud ahaan qof horgareenaya gobolka banaadir oo kaashanayo u s aid projectiga tis plasna loo adeegsan doono oo kana shaqeynayo qaybna ay ka tahay howlaha loogu talagala projectigaas in lagu qabto anaga ka degmo ahaan keliya waxaan leenahay codsigii aan lahayn haddana insha allah amnigii iyo sidii projectigaas la qabtay uusan u noqonin mid mid one time use or ama one year ama wax waqtigiisa durationkiisa uu yar yahay siuusan u noqonin baa anagana kasii fikri doonaa long term loo sii adeegsado last one years ka dambe inuu sidiisa noo noqdo insha allah fifty years oo garoonka uusan u baahanin wax dayactira iyo wax maxaa la yidhahdaa dhismo dambe loo celinin waa anaga waajib keliya oo naga saaran ay tahay maxaa u malaynaysaa fursadan qaaliga ah ee mashruucan furitaankiisa in uu ku soo kordhin karo isdhexgalka iyo nabadda degmada adigu gudoomiyahrun ahaantii waxaan uu nagu soo kordhin karaa waxay tahay sidaan u sheegabo isdhexgalkii dhallinyarada khaas ahaan dhallinyaradii qaybahooda kala duwan ee rag iyo dumarba in ay noqdaan kuwa taargetkoodu isboorti uu yahay kuna xifaaltamaan shaqo kalena aa yeelan waxaan hadda ka welwelsanahay muddada yarta ee la dhisaya dhallinyartaas waxaan kusii maaweelin lahayn oona kasii fakiraynaa meelihii kale ay geli lahaayeen waayo intii aan imaadaba wuxuu ahay garoonkaas mid jaam ah oo waqti kooxba kooxda kaleeta isugu sii dhiibayso isdhexgalka amnigana waa dareemi kartaa dhallinyarta hadday helaan waxay ku mashquulaan inuu amniga waddankana qayb ka qaadan doonto maxaa farina u diri lahayd bahda isboortiga iyo guud ahaan dadka degmada ku nool sideese dareemaysaa mashruucan dhagaxdhiga oo aad maanta xarigga si wada jira uga jirteen gudoomiye ku-xigeenka iyo adigoo ah gudoomiyaha degmada run ahaantii kaalintii ayna siiyeen guud ahaan dadkina garab siiye maanta inoo suurtageliya waxaan leeyahay iyo annagii degmada maamulkeedu iskaashanayna yuusan noqonin mid degmadan intaas oo labaatanka kun oo qoyska badan ay ku nooshahay qiyaas ahaanna ay gaarayaan afartan kun oo dhallinyaro eh in aysan noqonin maxaa la yidhaahdaa garoonkan keliya meesha isugu imaan lahaayeen waaxaha iyo laamahane laga helo garoomo noocaan oo kaleeta ee fariintaasaan u jeedinayaa annagana waxaan ku dadaali doonaa kobcin isboortiga ee degmada guud ahaanna dalkana waxaan leeyahay isboortigiisa sida aad hadda aragtaan kobaceeda wuu horay ayuu u socdaa hala sii dadaalaan leeyahay dhallinyarta hana lagu tartamo insha allah isboortiga waad mahadsantahay gudoomiye barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad naga dhegaysanaysaan sidaasi lamida degmada cabdilcasiis ee gobolkan banaadir ayaa iyana laga dhisayaa garoonka ciyaaraha basketboolka ee degmada sharmaake maxamed laadane gudoomiyaha degmada cabdilcasiis iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir cabdulaahi cilmi ereg ayaa waxa ay ka warameen ahmiyadda bulshadu ay u leedahay dhismaha garoonkani maanta waxaan isugu nimid xafladdan dhagaxdhigga ah ee garoonka degmada cabdicasiis ku yaalla waxaa nagala soo qaybgalay marti tira fara badan waxaa nala jooga gudoomiye ku-xigeenka gobolka arrimaha bulshada ereg oo si deg deg ah noogu yimid nagalana soo qaybgala oo ku faraxsan oo u mahadnaqaynaa barnaamijkan degmada cabdicasiis iyo gobolkaba degmada cabdicasiis aa warbaxe lala tashaday in garoonkan loo dayactiro wax looga qabto kabacdina gobolka arrimahaas waa u hirgeliyey wuxuuna la kaashaday ama hay-adaha ay qusayso sida u s u s aidka iyo tis plan oo project balaanka maaragtay madax ka noox marka reer cabdicasiis aad iyo aad iyo aadaan kugu mahadnaqaynaa waa mashruucii ugu horreeyey oo degmadan ka dhex fulino waxaa noogu xigi doonaa intuu mashruucan socdana dayactirka degmada oo aan rabna si fiican u dayactirno way salaama
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali oo dhagax dhigay dibudhiska lagu sameynayo garoonka basketboolka ee degmada howlwadaag ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu hamiyad gooniah siinayo horumarinta ciyaaraha waxaan dhagax dhignay kubadda koley garoonkii kubadda koleyga ee degmada howlwadaag maanta waxaa sharaf noo ah inaan halkan isugu nimaano bulshadii qaybaheeda kala duwan oo degmada howlwadaagna ay meeshan joogaan waxaan inkaga mahad celinaynaa horta marka hore soo xaadiritaanka aad soo xaadirteen iyo dulqaadashada aad dulqaadateen muddo iyo soo dhoweynta aad soo dhoweyseen gobolka banaadir dadka ka socda marka xiga garoonkan waa garoon loo samayn rabo kubadda koleyga in lagu ciyaaro waana degmadii saddexaad oo loo samaynayo garoonkan laga dhisaayo degmada waxaa laga sameeyey wardhigley waxaa laga dhisay degmada cabdicasiis waa degmadii saddexaad oo nasiib u yeelata in garoonka la dhiso runtii garoommada lagu ciyaaraayo ama bulshadu ay ku ciyaarayaan waxay garoonkaas uu dhiirigelinaa nabadda iyo nolosha wuxuu dhiirigelinaa isdhexgalka bulshada wuxuu dhiirigelinaa dad fiyow inay ka soo baxaan waxaa la yidhaahdaa aljismu saliim fi alcaqli saliim qofka hadduu waxaa way ciyaaro oo jimicsi sameeyo uu howl uu qabto waxaa ka imaanaya qofka waxa horumarkiisa iyo noloshiisa ayay ka mid tahay waxaan rabnaa degmada howlwadaag garoonkan inay ilaashadaan markii loo dhiso garoonkan waxaa lagu samayn doonaa dayactir ballaaran oo aad u qurux badan ayaa lagu samayn doonaa dayactirkaas markii la sameeyo misena waxaa loo samayn doonaa dayactirkaas hadhow wixii hallaaba dad u dayactira ayaa loo tababari doonaa marka degmada howlwadaag waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan bulshada soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa haddii in dambe loo dhiso markii laga tago haddana sidainay u burburto waxaa la rabaa inay degmadu gacanta ku qabato inay bulshadu gacanta ku qabtaan inay dhallinyarada iyo dadka deegaanku ay ilaashadaan waxaa loo dhisay loo qurxiyey inay meeshooda iyo meel ka sii fog inay sii geeyaan laakiin haddii markii laydin dhiso ama aan shaqadii laga rabay aan lagu qabanin waxay noqonayaan niyajab iyo qarashkii meesha la geliyey iyo hawshii meesha la geliyey dhabarjabay noqoneen waxaa linka rabaa wixii meeshan oo lagu qabanayey waad arkaydeen oo ah kubadda koleyga in kubadda koleyga lagu ciyaaro kubadda koleyga waxaan ahayn inaan meeshan lagu qabanin dadkuna ay ku ciyaaraan shaqadooda iyo quruxdoodana meesha ay ilaaliyaan degmada howlwadaag midda ayaa laga rabaa degmooyinka kalena ayaguna sidaasoo kale waayo marka qof walba wixii loo qabtay inuu ilaashado bulshaduna ay meeshaas ku wada ciyaarto waa waxa meeshaan laysugu yimaaday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinayaa tis balas oo arrinkaa fulinaysa oo maantana meeshaan joogta oo boorarkeeda aad arkaysiin oo hawshaan waxa noo fulinayso gobolka banaadir shaqadan u qabanaysa ayaan u mahad celinayaa ayadana iyo hay-adda u s aid oo iyaduna maalgeliyihii qarashka bixinaya ah runtii waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed ayaa wax loo qabanaa qof kasta oo wax qabta ama hay-ad ha ahaado ama qof kale ha ahaado ummadda soomaaliyeed loo qabana dadka wax loo qabana ayaa tihiin qofka ka faa'iidaysanayana waa dadka deegaanka waa marka dadkii ka faa'iideysa lahaa waayo dadka hadda meesha jooga inaad fursadda ka faa'iidaysatiin fursado kalena way imaan doonaan marka aad u mahadsantihiin bahda saxaafadda iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin aad u mahadsantihiin mar walba. Assalaamu calaykum.
haddaba qaar ka mid a dhallinyarada degmooyinkaasi ayaa barnaamijka wadajir u waramay iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin dib u dhiska lagu sameynayo garoomada si dhallinyaradu ay u helaan meel ay ku ciyaaraan uguna diyaargaroobaan ciyaaraha heer gobol أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو أمقعيقا رحمو عبد الله وأنا كثير سن دلنيرد ورطة نودة دقمة ورطة نودة وحان دقنا واحدة أفراد وحان كمد هاي قبلها عيارة كبدا كوليغا ها إن شاء الله وحرجينا ياس inaan gaarno heer wacan sida hadda ee guddoomiyayaasheena ay inoo sheegeen insha allah kuwa kasii fiican aan rajaynaynaa
kubadda basketka ayaad ciyaartaa imise sanaa ciyaaraysa walaahi hadda dhow ayaan soo galay insha allah laakiin waxaan ka rajaynayaa mowqaf wanaagsan
marka lambarka ka ciyaartaa
seven lambar toddoba haa okay eh, maanta marka sidaad dareemaysaa mar haddii dhagaxdhigan cusub ee kubadda koleyga degmada ee xariga laga jaray maxaa himilo ah maxaad rajaynaysaa walaahi inay adiga isboortigaaga iyo kubadda koleyga aad ciyaari jirtay inay wax iska bedelaan waxaan rajaynaa aryadayda inay ii rumeyn- inay ii rumoonayso sababtoo eh, isma dhehaynin waa la dhisaa laakiin alxamdulilaah aad iyo aad ugu faraxsanaa imisaa gabdhood ayaad kubadda eh, basketboolka ka tihiin marka adiga lagugu daro imisaa ay haweenka ah oo basketboolka ka tirsan degmada guud maahano walaahi gabdho badan waay maasha allah oo firfircoon haye sidee dareentaan markaad ciyaaraysaan sidee laydin arkaa idinkoo rajadiina sidee tahay Eem, mm, ma jiraa wax faquuq ah ama eh, isbeddel markaad garoonka soo gashaan oo ciyaartaan dhallinyaradu farxad iyo dareen noocee ayay dareemaan gaar ahaan daawadayaasha walaahi farxad badan ayaa la dareemaa sababtoo eh, soomaaliya way ku yartaa gabdho dheelayaan kubadda kolayga waad aragtaa adiga xataa haddii jirtana dhif iyo hal waaye annaga aad iyo aad ayaan ugu faraxsannan waxaan rajaynaynaa heer wanaagsan garoonka markaa soo gaal- soo galnana farxaddeena ma qiyaasi karno waayo aad ayaan ugu faraxsannan waayo hamigeena ayaan sii ballaarinaynaa okay imisaa sana ayaad basketball ciyaaraysa May- waa ku hami jira laakiin hadda dhow ayaan soo galay hadii waa soo gashay Haa.
tan marka laga soo tago ma jiraa xarumo kale oo basketball ama kubadda lagu ciyaaro ood soo aragta
maya maya ani ahaan shaqsi ahaantay maya iima suurtagelin inaan arko inaan okay arko eh, adigoo la hadlaya gabdhaha kulamidka ah ee basketboolka ciyaara ee wiilasha aad taqaanay maamulka degmada fariin noocee ayaad diri lahayd ee adigoo la hadlaya raadi wada jir
waxaan dhihi lahaa isku daya inaad dhex gashaan dhallinyaradiina oona aad isku keentaan khaasatan habeen haweenka gobolka iyo kuwa gobolada kale sida hadda oo hadda waxaa socdo tartan la dhahayo gobolada oo soomaalida oo kubadda cagta wiilasha waxaan rajay lahaa eh, tartan sidaas oo kale oo haweenka gobolada laiskugu xiraayo in la sameeyo si ay isku fahmaan gobolada hablaha jooga iyo kuwa banaadir joogaan magacaa aniga magacayga waxaaba cabdisamid cali nuur xaafadii laantee degan tahay laanta jarnaal daa'uud mise jiraa tahay een, toban iyo sagaal sano waxaa hawshaan noo fududeeyey een, gudoomiye seynab anoo fududayso hawshaan maasha allah oo hambalyana gudoomiye seynab gudoomiye seynab deena ahaaleen maanta mana horkeli lehin hawshaan isleeya marka gudoomiye seynab waxaan leeyahay soo dhawow soo dhawow dhalinyarta inay isdhex gasho oo garoonka iyo kubadda aan ku dheelileen maanta micnaha wejigiis koowaad noola furo aad iyo aada ugu faraxsannahay marka sideed maadaama ka dhalinyar ahaan maxaa rajaynaysaa marka waxaan rajaynaynaa in macnaha oo degmadii warta nabadda maanta wejiga hore noola furay waxaan rajaynaynaa in bulshadii ay isdhex galaano oo garoonka garoonka marka noola samaynayo horey magu ciyaari jirtay garoonka haa haa maxaa dareemi jirtay maxaa filaysaa inay iska bedelaan waxaan dire waxaan waxaan filayaa inay iska bedelaan fadhiga eh, Een.
sawirkii lagu ciyaari jiray cadceedii maxaa filaysaa inay waagii iska hore waagii hore waxaan ku ciyaari jirnay wuxuu ahaa dhulka shamiindo ahay laakiin maanta een, markay imaaday een, gudoomiye seynab waxaan filaa in roog la dhigi doono oo derbiyadana ay qurxin doonto aan filaa oo macnaha degmada isbedel weyn oo macnaha
okay ay noqon doonto saasaan filaa marka meeqa kooxood ayaa garoonkan ku ciyaari doona oo aad adiga ka mid tahay waa badan yihiin horta hore haddii mash- mashruucan oo ilaahay noo toosay maaragtay maadaama gudoomiye seenib ay ku dhawaaqdo maasha allah waa codsigeeda codsiga anka aan soo jeedin gudoomiye seenib naga aqbashay haddii koronkan noola furane waxweyn baa isbedeli doono dhalinyar badan baa imaanaysa adkaaba arki doontiinbo markaas magacayga waa manuux xuseen kadiye Een, waxaan aad uga faraxsanahay maanta xal furitaanka noola sameeyey barnaamij degmada holgaag ee kubadda kolayga waxaan aad ugu faraxsanahay shaqa abuurka noola sameeyey dhallinyarada ay ku qanacsan yihiin waxaa noola sameeyey saddex fees waxaan ku faraxsanahay kulamada kulamada noola sameeyey dhallinyarada shaqa abuurka waxay aad fursad ugu helayaa inay baasketka sida gabdhaha iyo wiilasha kolayga ay ku dheelaan waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama saddex fees alla mara dhismaheeda ee dhismahan nalagu looga dhigi doono midii ugu fiicneed oo insha allah aan rajaynayno waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka basketboolka halkan lagu talagalay marka gabdhaha degmada ma jiraan gabdha ciyaaro basketball haa anigoo gudoomiyaha dhalinyaro degmada qaybaan ka ahay kolayga marka dh- gabdho badanaa jira Hore tiim ku xiran ma ciyaari jirtay mama?
haa hore tiiman badanaa oo soo ciyaaro la- la admiitay laakiin weli ma safan waa garta aad umahadsantii marka marka faa'iidada gabdhaha iyo dhalinyarada isboortiga uu leeyahay ka wargaran wuxuu u leeyahay bulsho badan oo qaybaheeda kala duwan ay kala- degmada holbaag ay degan yihiin afar waaxid degmada degan tahay qaybaheeda degan isdhexgalkeeda wuxuu noqonaa kow inay gabdhihii isku imaadaan isku soo dhowaad ee sameeyaan ee sameeyaan midda kale ee- ee tiim tiim in waax waax loo kala ballamiyo si ay u degmadii wax walba ay ku faanto in gabdho kale ay qabaan oo kale waa garta ugu dambeyn ee, bulshada muxuu ka bedeli karaa garoonka wuxuu ku bedeli karaa een, soo dhoweyn iyo isdhexgal iyo joogto degmihii gabdhihiina maamulka dhalinyarada degmada iyo deegaankiina isku xirmaan aad umahadsantah
waa tahay haddaba dadka nagala hadlay arrintan la xiriirta dhismaha garoomada ciyaaraha ee degmooyinka gobolkan banaadir waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir cabdulaahi xaaji cilmi ereg oo kol sii horeysay intaan xilka laga qaadin isagii iyo hogaankii ee gobolka banaadir u waramay barnaamijka wadajir waxaana uu si gaar ah uga digay in garoomada loogu talagalay basketboolka marka la dhiso lagu ciyaaro kubadda cagta waxaana wareystay maxmed nuur macalin maxamed Een, marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaa raadiyo wadajir iyo raadiyo muqdisho een, sida ugu taagan tihiin inaad ummadda u gudbisaan waxyaabaha oo anfaca u ah ama muhiimadda u leh markaan intaas uga baxo mahadcelinta sbortisku waa waxaa la odhan karaa waa halbowlaha ama een, aasaaska ummad isdhexgalkeeda ama maxaa la yidhaahdaa siday wax ku noqon karto marka waa ujeeddaa hadda in intaasoo kunoo qof laisugu keeno garoon eh, wax isu keeni karo waa yaryahay waa sbortiska intaasoo wad- gobol in laisaga yimaado waa sidoo kale intaasoo waddan eh, isku xir rasmi ah oo ay u baahan yihiin da'da dhallinyarada iyo da'da weynba waa sbortiska marka waxyaabahan u isticmaalayno waxa ugu horayso in aan dadka ku gaarsiino nabad iyo isdhexgal
isboortigan qaybtan ee basketball ee, waxaa qayb ka ah een, haweenku ee doorka ay arrintaas isdhexgalka bulshada ka qaadan karto maxay kula tahay gudoomiye Een, waxaa jiro dhowr tartan ay ka qayb galeen gabdhaha een, isboortiska kubadda koleyga sidoo kale waxaa jiro inay dheelaan fooliga dabaasha dhammaan eh, dhaqdhaqaaqii isboortiska dib aan usoo noolaynayna hadba kii loo baahdo marka waa diyaar in loo helo een, dumarka inay cayaaraan kuna cayaaraan een, garoomada sida wiilasha ugu cayaaraan gobolka banaadir kaalinta uu ku leeyahay qaybahan abaabulka iyo isdhexgalka bulshada kaalimaha isboortiga ee degmooyinka gobolka banaadir een, maxaad nooga sheegi kartaa Een, gobolka banaadir kaalin keliya maaha wuxuu haystaa fursad aan taariikhda weligiis soo marin Een, marka laga bilaabo een, gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa waa dad sbortis ah bal sbortiska markaan ku leeyahay waa dad si dhab ah u dhexgalay markii la yimaado een, gudoomiyaha xiriirka isbo- gudoomiyaha sbortiska ee gobolka banaadir asaga sheegidu uma baahno waxaan u malaynaa waa waa nologa aqoon badanya master wish waa family sports ah Een, sidoo kale aniga oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada sportskana uu yahay qaybaha ay hoos yimaado waa family sports markii la tago een, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka banaadir waa sports markii la tago degmooyinka waa oo sports waxaan u malaynaa taariikhda ma soo marin gobolka banaadir oo saan sports diyaar ugu ah waxaan u malaynaa waana la arki doonaa isbedelka ku dhaco sportsiga gobolka banaadir wuxuu saameyn doonaa qaranka soomaaliyeed ayaa gacan idinka siiyey taabagelinta habsamuu socodka howlaha adeegyada ee gobolka banaadir kaalimaha isboortiga
waxaa hadda gacan naga siiyey tis balas cayaarahan hadda socdo iyo dayactirada garoommada intooda badan laakiin waxaan rajaynaynaa in ay ku filnaato canshuurta ama dhaqaalaha aan ka helno dadka ku nool gobolka banaadir ee muqdishaawiinta ah waa ku filan yahay dhaqaalahooda uma baahanna in la kaalmeeyo ayagaa iskaalmeyn doonaa hadduu ilaahi idhaaha ugu dambayntii mashruuca dhagaxdhigga ee dayactirka garoonka kubadda ee kolayga ee degmada warta nabadda adigoo ku hadlaya afka gobolka banaadir maxaa fariinaad u diri lahayd dhammaan bahda isboortiga jecel iyo dadka audiensiga ee barnaamijkan la socda waxaan uga faa'iidaysanaa waa fartiin aad muhiim u ah dhammaan dadka ku nool gobolka banaadir ee muqdishaawiinta ah waxaan u sheegaynaa ama aan kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan garoon walba cayaartii loogu talagalay haddaa aragto garoommada basketboolka ah waxaa loogu talagalay in lagu cayaaro basketbol volleybol iyo hambol saddexdaasay u qaybsamaan waxaa suuragal ah in lagu daro tenniska marka waa in la helaa cayaarahaas kala duwan ee garoommada loogu talagalay diildiilmaha marsan oo aragto dhan macnay leeyihiin waa in cayaarahaas lagu cayaaraa markii cayaarahaas ay ka maarmaan ama wakhtigoodii dhammaado in hal mar salax lagu turta dhimalahan laakiin waxaan mamnuuci doonnaa haddii ay dhacdo inaan ka weyn in lagu cayaaro kubaddii kolay hadda loogu talagalay ama fooligii ama hamboolkii waxaan ka soo saaraynaa amar inaan lagu cayaari doonin kubad dambe oo cad maxaa fariin ah oo uu u gudbinayaa maxaa nuxur ah oo ku jira qabashada isboortigaas oo aad daraymaysaa
wax weyna ku jiro nuxurkiisa waxay tahay in maantay indhihii shacabkii soomaaliyeed ee ku noolaa gobollada kala duwan ama maamul goboleedyada soomaaliyeed ee dhammaantood indhaha ku hayaan cayaaraha ka socda gobolka banaadir sidoo kale kuwa ku nool africa kuwa ku nool yurub kuwa ku nool ameerika kuwa ku nool aasiya dhammaantood waxay ku xihan yihiin maantay in ay arkaan caasimadii ummadda soomaaliyeed oo ay suuragal ka tahay in lagu qabto cayaaro maadaama dhagahooda ay maqli jireen wax badan oo dhibaato ah inay dib u soo kabsanayso horena u socon doonta calaamad weyn u tahay ayna ku wada faraxsan yihiin uguna taageeraan waxaan rajaynaynaa sanadba sanad ka dambeeya inaan hore u socon doono hadduu ilahay gobolka banaadir kaalintee buu ku leeyahay qabashada martigelinta barnaamijyadaasi isboortiga ee istaadiyo koonis ka socda kaalin weynuu ku leeyahay oo xoog leh hadduusan asaga ahayn ma qabsoomeen waxaa mahad gaara le gudoomiyaha gobolka banaadir oo cayaarahaas markii ay baaqan lahaayeen dhexda u xirtay inaysan baaqan ayna hirgalaan wasaaraddii sidii ay qorshaysatana ay ku dhacday si degdeg ah marka kaalinta aan ka leenahay waa kaalin muuqato waxaana mahaddaas leh shacabka muqdishaawiyiinta ee ku nool gobolka banaadir oo ayagana ka jawaabay jawaabtii aan bixinnay hadday noqon lahayd xag taageero iyo hadday noqon lahayd xag amni iyo xag ilaalinta garoonka soo dhoweynta dadka martisooridda hoteelada la-aantood waxba ma qabanin ma jiraan hay-ado kale ood ka tagtay waxaa gacan weyn ka geysta horaan kugu sheegay tiis balas oo soo daabulidda dadka iyo howlahaasoo dhan wax ku laheyd kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xaaji cilmi ereg gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka banaadir oo inta aan xilka laga qaadin isagii iyo hogaankii maamulka gobolka banaadir u waramay barnaamijka wadajir waa tahay bishii disembar ee aanu soo dhaafnay magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha gobolada ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ciyaarahaasi waxa ay ahaayeen kuwo aada u xiso badan qaar ka mida bulshada oo la hadlay barnaamijka wadajir ayaa waxay sheegeen in ciyaarahaasi ay si weyn u dhiirigelinayaan isdhexgalka bulshada soomaaliyeed loona baahan yahay in qabashadooda sanadaha ah la xoojiyo marka waxaan leenahay cayaar qurux badan wey maasha allah waxaa weye cayaarahan waxaa loogu talagalay in maamul goboleedyada isku bartaan waxaa weye waa isdhexgalka bulshadeed marka waa horumar wey insha allah waxaan leenahay gobolka banaadir martigelinta martigelisay ayadana aad ugu mahadsan tahay ciyaaraha socda iyo muuqaalka markaad aragto maxaa kuu muuqanaya wallaahi dadku aad ujeetaa waa xamaasadooda aad u kacsan tahay dadku waxaad moodaa isboortska aadana u xiiseynayaan waxaan leenahay insha allah maamulada sida gobolka banaadir oo kale iyo maamulada isteedada oo kale inay ayaga laftooda martigeliyaan sida loo heli karo dadka sidiisu bulshada maarta looga saari lahay qabiilka oo kale waxyaalaha xuxunka saan oo kale barnaamijyada noocaan oo kale in la abuuraya fiican oo maasha allah ciyaarahan maxay ka bedeleen bay kula tahay marxaladii wadanka badan bay ka bedeleen waayo maasha allah dadka siyaasadda ku sii jeedeen qabiila ku sii jeedeen waxyaalo badan oo isku qurna ku sii jeedeen laakiin waxaan leenahay hadda een, aad iyo aad waxaa weeye dadkan barnaamijka maanta hadda ka socda halkaan aad aragtay waa koonis waxaa waxaa loo baahan in mar walba lagu celceliyo oo maamul goboleeda lagu celceliyo la qabto tartanka noocaan oo kale lagu celceliyo waayo si dadka ay u dhiirigashaan dadka maaragtay isu soo dhex galaan bulshada maanta waa laisdhex fadhiya waa aragtay koonfur galbeed jubbaland waa laisdhex fadhiyaa marka wax colaada ma jiro waa un keliya waa un cayaartaasoo la taageerayo keliya waxaa tahay gudoomiyihii garsoorka kubadda cagta ee jubbaland Eh, sanadkan waa martigeli inaad martigeliseen ayay ahayd laakiin waa suurogeli weyse maxaad ka barateen hadda ciyaaraha socda wallaahi maasha allah wax badan baan ka baranay Een, anigu martigelinta waxaa noo suurgal weysa garoonkii oo dhammaystirkiisa xoogaa nagu gaabsaday oo xagga injineerada laakiin insha allah waxaan rajaynana sanadka cusub soo socda duulaira inaanu martigelin doonno alhamdulilah ciyaarta walaahi aad baan ugu faraxsanahay si fiicanna way u socotaa labada tiimna kolley waxaa u malaynayaa hadda in la kala adag iyo kala adayga ii muuqdo waay marka eh, ma jubbaland baad ka imaaday mase dadkii xamar joogay jubbaland ka soo jeeday taageerada aniga jubbaland aan ka imaaday oo taageerahan baad u timid taageer ahaan iyo wax walba haa
waa garta marka ugu dambeyn maxaad rajaynaysaa ciyaaraha socda maxaad ka rajaynaysaa walaahi waxaan rajaynayaa een, rajada aad iyo aad bay u fiican tahay koobkan inuu kismaayo aan la laabani doono haddaan rabno inaan koob soo koob soo raadsanay haddana inaan ceshano aan rajaynaya insha allah cabdi muusaan lahaa shalay makhribkii baan imid magaalada muqdisho waxaan u imid inaan jubbaland taageero kismaayaan ka imid waxaan ku faraxsanahay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda magaalada muqdisho markii hore waan daawaday eh, banaadir ay naga badinaysay waan laaftay haddana xamaasadda iyo dhiigga ay soo qaaday kadib ayaan shalay imid sida kale isdhexgalka bulshada iyo horumarka wadanka sidee ciyaarahan u bedeli karaa waxaa waaye waxa keli ah isdhexgal bulsho ee dadka la iskugu soo dhoweyn karo waa isboortiska weliba kubadda cagta waad arkaysaa waxa makhluuq meeshaan iskugu yimid ee kumanaanka kuna meeshaan iskugu yimid ee ka kala imaanaya gobollada u dhow iyo weliba gobollo fog ka kala imaanaya iyo iyo gudaha magaalada magaalada muqdishoba waxaan rajaynaynaa in uu noqdo ee, midki- waa midkii labaad waxaan rajayn doonaa hadduu inuu noqdo ee, kuwa badan oo isdhexgal bulsho noocan camal ah in magaalooyinka iyo maamul goboleedyada madaxyadooda in lagu qaban doono
maxaa halkan u timid maasha allah horta waxaa intuu imaada kubadda een, cagta oo tartanka inaan kasoo qayb galo aan daawado Een, aad- galbeed baa ka timid dadka xamar joogay aadaan u- maya ani xamaraan joogaa laakiin waxaan taageersanahay ah, waxaan jeclahay weliba inay guusha qaado koonfur galbeed ciyaarta socota sidee u arkaa oo maasha allah inkastoo hal gool nagu leeyahay laakiin waxaan rajaynaynaa inaan koobka qaadi doono ciyaarahan shakhsiyan iyo dadka magaalada ama dadka gobollada maxay ka bedeleen kala
walaahi horta ciyaarahan horta waa ciyaaro aad u wanaagsan isdhexgalka bulshadana waaye Een, dad gobollada ka imaaday xamar imaaday dad xamar joogo is- isku baranayaan isdhexgalayaan waaye marka waan ku faraxsanahay dadkii ma- yacni waxayna caddaynaysaa inay waddanka ka dhacda nabad soomeelaan jirin nabad kubad ma lagu ciyaari karo maxaad rajaynaysaa marka ciyaaraha walaahi guulaan rajaynayaa
Eh, maxamed cabdirashiid ayaa ka mida dadka halkan jooga oo ciyaaraha gobollada aad u xiiseynaya lana socdo maxamed cabdirashiid bal ka war ciyaarahan sidee u socdaan
maasha allah walaal aad baa umahadsan tahay Eh, cabdishakuur ciyaaruhu runtii si wanaagsan bay u socdaan waxay wax ka bedeleen eh, dareenka shacabka waxay wax ka bedeleen muuqaalka shacabka Eh, runtii waa isdhexgal wanaagsan oo nabadeed waa isu imaatin dadkii soomaalida inay isu soo laabtaan waa u jeedaa farxadda galabta garoonka ka jirta maalin walba dadkii stresska waa ka hadhay siyaasadda iyo booqda ka raysteen alxamdulilah marka waa wax ilaahay loogu mahad celiyo waxaana rajaynaynaa in insha allah inay sii socon doonaan ciyaarahan maxay bedeli karaan bay kula tahay wallahi waxay bedeli karaan eh, dareenka camal la'aanta ee dhalinyarada soomaaliyeed ee inay waxay qabtaan waaye shaqo ay qabtaan waaye meelay aadaan waaye marka runtii waxay muujinaysaa inay eh, ciyaaruhu inay yihiin fursad dhalinyaradu uga mashquuli karaan dhibaatada iyo falalka argixisada iyo hadda galabta garoonka wada joogaan wax dhibaataa ma qabaan waa faraxsan yihiin waxa garoonkaas dhalinyaro joogta waad u jeedaa galabta marka alxamdulilah wax- faa'iidooyin badan bay ciyaaruhu ay leeyihiin- inoo leeyihiin Maxay- m- maxay soo kordhi karaan hadda ciyaarahan socda marka haddii lasii ma waxay kula tahay in lasii wado ma in halkooda lagu dhaafo Eh, runtii waxay la tahay in- in dee isku mid maaha in la wadaa wanaagsan sababtoo ah ee, waxaan wadada soomaaliyeed jaani isuma heli jirin laisuma iman jirin maqaaxiyaha saacadda la fidhin jiray qabyaaladii iyo xasaradiiyo balaaya laga sheekayn jiray sababta dadku isagoo ee, maamulada kala taageeraya kooxaha kala wata ayuu faraxsan yahay garoonku waa camiraya waa ujeedaa marka in lasii wado weliba hadda kan waxaan ku talin lahaa kan waa kii maamul goboleedyada waa iska koob siyaasadeed koobkii gobollada dalka la yaqaanay ee gobollada dalka wada ciyaari jireen in kaa la soo celiyo sideed toban gobol ee soomaaliya inta hadda la heli karo macquulka ilaa shan iyo toban gobol weeye in ayaga loo qabtana waa soo jeedin lahaa cid walba waxay filan kartaa nasiib wanaagsan iyo inay guulaysato laakiin mar haddii kubad la ciyaarayo waa shul iyo shul weyn waa caddaan iyo madow cid walba waa guulaysan kartaa cid kastoo horta koobkaa qaata farxad gooniya noo tahay laakiin waxaan si walba si gooniya ula sii jeclahay saaxiibada inay mar labaad koobka guulaystaan aad maasan tahay maxaa cabdilshidayo ahaa maxamed saciid bushaale Ee, maxamed ka warran ciyaarahii ee, ciyaaraha socda iyo maanta waxaa weeye cayaarahani waa cayaaro isdhexgala waa cayaaro mataqaanaa midnimada ummadda soomaaliyeed keenaysa waa idaacad ma- waa waa cayaaro mataqaanaa haddii alla ku oran yahay cayaalka tahriibta ka reebaysa sidaa daraaddeed sanad kastaba ama lixdii bilood in mar la qabto waa fiican tahay laanna waxaa weeye bulshada soomaaliyeed oo kala fofoqsan baa waxay isku noqonaysaa mid ismaaciima ka timid mase halkan baad joogto waxaa weeye aniga een, haddii alla kuuran yahay ciyaalkayga kismaayo ay joogaan aniga deegaankayga waa kismaayo maamulka jubbaland baana ka tirsanahay saasaan xamar ku imid maasha allahu tacaala qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir u dhoondoloola ayay ku waasacayeen oo barnaamijka wadajir uu warrameeyey wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way
guud ahaan barnaamijkii toddobaadkan waa naga inta anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa barnaamijka soo jeedinayay maxamed nuur macalin maxamed ayaa soo saaray qays cali shirana waa uu farsamaynayay intaan mar kale dib ugu kulmi doonno nabadgelya insha allah
wadankiisa u shaqeeya shicibiyahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way shicibiyahow wanaagsani wadnaha yagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaha yagii rumaadow wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirno anisweeshano walaalayaal awada jirno iyagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani waxyaaha iyagii rumaadow wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal walaalayaal